wanaagsan kusoo dhowaada kulankeenii toddobaadlaha ahaa ee aanu kaga hadlaynay badqabka cunooyinka iyo nafaqada waxaan idiin suurageliyey annaga oo kaashanayna hay-adda cunnada iyo beeraha ee vow waxaa barnaamijkan isku soo dubiraday xasan kaahiye anigoo axmed xasan ibraahim ah ayaa idiinla socodsiinaya barnaamijkeena raadiyaha ee gaarka ayaa ujeedadiisu ay tahay ballaarinta aqoonta iyo sare uqaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhageystayaasheenna muhiimada arrintan ayaa ah inaan awood u heli karno in aan xulasho ku salaysan aqoon aan u yeelan karno waxaan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeenna iyo weliba shaqsiyadeenna xagga nafaqada iyo caafimaadka wanaagsan nafaqada wanaagsan ee xoolaha aadanaha iyo wax walba oo la xiriira nafaqadaro waxaa la imaan doonaa toddobaad weliba mowduuc ay xiiseeyaan dhageystayaasheenna innagoo idinkula wadaagi doona macluumaad iyo sidoo kale xirfado damaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska mowduuca maanta waa quudinta qoyska mowduucan waxa uu noqon doonaa laba qayb qaybtii koowaad waxaan kaga hadalnay waxa nafaqada wanaagsan ay tahay maantana waxaan ka hadli doonaa baahida nafaqada nolosha muxuu u baahan yahay canuga muxuuse u baahan yahay kan iskuulka aada iyo wixii la mid a waxaan ku sii doonaa talooyin ku habboon nafaqada wanaagsan ee qof waliba tani waa muhiim sababtoo ah hanaanka nafaqada wanaagsan waa in lagu dhiirigeliyaa mar walba si loo hubiyo jiiladan tixgelinta waa in la siiyo kuwa baahiyaha gaarka qaba ee qoyska waxaa jira baahiyaha kala duwan ee dhanka nafaqada dadka noloshooda tusaale ahaan ilmo saddex bilood dhalan isku baahi ma noqonayaan iyo sidoo kale qof weyn sidoo kale gabar uur leh iyo haweenka da-dahina isku nafaqa ma cuni karayaan aan u gudagalno ujeedka barnaamijka marxaladaha meertada nolosha waxay isugu jiraan laga bilaabo uurka ilaa dhallaanka caruurnimada dhexe ilaa qaangaarka ilaa da-da weyn ee uu qofka ka weynaado inta lagu jiro dhammaan marxaladahaasi jirku waa uu shaqeeyaa baahiyuhuna waa ay kala duwan yihiin waxaan u baahannahay inaan tixgelinno baahida tamarta jirdhiska iyo baahiyaha horumarineed iyo weliba baahida loo qabo difaaca iyo kahortaga cudurada aynu eegno qodobo muhiima oo aan u baahannahay inaan ka fikirno marka laga hadlayo da-da kala duwan haweenka uurka leh haweenka uurka lehi waxay u baahan yihiin inay cunaan cunno yar oo joogto ah si ay u taageeraan horumarka wanaagsan ee ilmaha waa inay badiyaan cunnooyinka jirka dhisa sida caanaha hilibka kalluunka ukunta digaaga beerka digirta lowska misirta cuntooyinka difaaca ee laga helo midhaha iyo qudaarta intaas waxaa sii dheer haweenka uurka lahi waa in had iyo jeer ay ahaadaan kuwa biyo ku filan caba waxaa lagula talinayaa haweenka uurka lahi inay xadidaan qaadashadooda shaaha maadaama ay faragelin ku hayso nugista jirka ee nafaqooyinka muhiimka tilmaamaha kale ee caafimaad waxaa ka mid ah in lagu seexdo marakaneecada booqo xarunta caafimaad oo qaado waxyaabaha nafaqada leh ee ay kula talinayaan qobarada caafimaadka sida macdanta iron iyo sidoo kale folic icid oo ku filnaan karin cuntada kordhinta folic icid iyo iron ayaa loo bixiyaa si loo hubiyo caafimaadka wanaagsan iyo kordhinta saxda ah ee ilmaha caloosha ku jira haweenka uurka lahi waa inay hubiyaan booqashooyinka wakhtiga hore ee xarunta caafimaad iyo tallaalka wakhtiga ku habboon tani waa muhiim si loo hubiyo in dhallaanku ay leeyihiin difaac xitaa ka hor inta aysan la kulmin cudurada sababi kara dhimashada tallaalada oo dhan waa la tijaabiyey si loo hubiyo in ay badqabaan xilliga naasnuujinta hubi inaad cabtay cabitaan biyo nadiifa iyo cabitaano badan oo nadiifa sida casiirka qudaarta boorashka haweenka nuujiya waa inay sidoo kale ay cunaan cunno yaryar oo soo noqnoqda kuwaas oo leh dhisidda jirka tamarsiinta iyo sidoo kale cunnooyinka difaaca si loo hubiyo inay awoodaan inay soo saaraan caano naas oo ku filan iyo in ay helaan tamar ku filan oo ay ku daryeelaan ilmaha haweenka naasnuujiya waa in sidoo kale la siiyaa taageero nafsaani ah iyo mid maskaxeed si loo hubiyo inaanay welwel qabin tani waxa ay saameyn ay ku yeelan doontaa xaddiga caanaha ay soo saaraan xaqiiqda ayaa ah in duruufaha caadigahi in wakhti badan oo la naasnuujiyo uu naasku soo saaro caano badan dhallaanka lixda bilood waa in si gaar a loo naasnuujiyaa inta lagu jiro lixda bilood ee ugu horreysa ilmahagu wuxuu kaloo u baahan yahay caano naaska caanaha naasku waxa uu ka kooban yahay dhammaan biyo iyo sidoo kale nafaqooyin ilmaha jirkooda dhisa kuwa kuwa lixda bilood jira waxayna u baahan yihiin in uu koro si caafimaad uu qabo naasnuujinta baahida maalin iyo habeenba waxay ka caawinaysaa hooyadu inay soo saarto caano ku filan ilmaheeda naasnuujinta xitaa ilmuhu haddii ay jiran yihiin quudinta isku dhafan taas oo ah soo saarista cunooyinka kale waxa ay kordhinaysaa fursadaha caabuqyada iyo shubanbiyoodka waxaay yareynaysaa bixinta hooyada ee caanaha naaska hooyada iyo canugaaga ma buuxinayo shuruudaha nafaqada ee ay qabaan sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo nafaqadarro lix bilood kadib cunooyinka kale waa in si tartiib tartiib ah loogu baraa ilmaha hasiin cuntooyinka aada u tiro badan hal mar maadaama ay kuwani ay faragelinayaan dheefshiidka ilmaha cunooyinka shiidan ee ilmaha waa in ay ahaadaan kuwo adag oo ku dhagi kara qaadada macluumaad dheeriya oo ku saabsan quudinta caruurta ilaa laba sano waxaad ka heli karaysaa xarunta caafimaad heerka qaangaarka wuxuu muhiim u yahay sidii ay u bislaanayeen ama ay u soo dhowaanayaan qaangaarnimada ku dhiirigeli cunnada tamarta badan iyo cunooyinka jirka lagu dhiso si ay qayb ugu noqdaan kobaca qangaarka wiilashu waxay leeyihiin baahiyaha tamar sare wayna gaajoodaan inta badan mararka qaarkoodna waxay cunaan cunto tiro badan caadada waxay u baahan tahay gabdhaha in ay cunaan cunooyinka hodanka ku ah macdanta iron qudaarta cagaaran ee sida isbinaajka hilibka cas beerka iyo digirta madow dadka waaweyn iyo waayeelka waa inay yareeyaan qiyaasta sokorta iyo milixda la qaadanayo cunto ka kooban tamarsiinta jirdhiska iyo cunnada difaaca ayaa muhiim u ah hubso inaad biyo kugu filan aad cabto adigoo cabaya biyo nadiifa feejignaan gaar ah waa in loo sameeyaa kuwa qaba cudurada dabadheeraaday sida sankarowga dhiikarka iyo wixii la mid a dadka waaweyn waa in sidoo kale ay jimicsi sameeyaan maadaama ay naga caawinayso inaan dareenno farxad taageeridda muruqeenna iyo lafaha waxay kordhinaysaa heerarka damarta waxay yareynaysaa halista cudurada dabadheeraaday waxay hagaajinaysaa hurdada iyo sidoo kale taageeridda caafimaadka maskaxda iyo xusuusta liiska waxtarka waa mid aan dhammaad lahayn jimicsigu waxa uu ka koobnaan karaa howlo adag sida orodka ama wax u fudud sida socodka si aan arrimahan wax badan loogu ogaano ayaa waxaa su-aalahan oo dhan loogu jawaabaya dad khubaro ku ah arrintan mas-uulka ugu horeeya ee martida ku ah barnaamijka ayaan weydiinay su-aashan yaa u nugul nafaqadarada nafaqadarada dhanka biniaadamka mar walba waxaa nugul dadka macnaha oo vanrabel u ah caruurta aadku yaryar dadka age ah dadka dhexdhexaadka ee badana waxawaaye immune systemkooda ama difaaca jirkooda jirkooda waxaa laga yaabaa inuu yahay mid wanaagsan oo yani iska caadi kara cudurada sooweerlaaxa waxa aad u nuq ilmaha yaryar iyo dadka waaweyn sideen u xaqiijin karaynaa inaan helno nafaqa dhammaystiran kadaada waxaa lagu xaqiijin karaa marka ugu horeyso hadday ku tiirsayin dhanka xoolaha in nafaqada xoolaha lasoo ogaado caafimaadkooda lasoo hubiyo wax tayeysan hadow markii macnaa ay bulshadii ama qoyskii markaas ay isticmaalayaan dhankii hilibka ha noqoto dhankii caanaha ha noqoto wax walba dhanka subaga ha noqoto dhankii ukunta ha noqoto wax walba oo laga lifestog markay isticmaalayaan inay yihiin wax daaweysan oo tayeysan oo shaybaar soo maray shacabka waxaan kula dardaarmanaa community yani inay yani ka qayb qaataan markii meelaha tariinada la bixinaayo wacyigelinta korta raadi hadii noqoto inay dhegeystaan markii laga hadlayo xoolaha oo kale waxyaabaha markaas oo basic lifekooda ku tiirsan dayliga ah oo saameynta ugu imaan karto macnaha in wacyigelin wacyigelinta loo sameynaya inay si raacaan ay dhegeystaan haddii ay maqlaan faam hebel ama xoolo hebel ama nin hebel xoolihiis ugu diiday in la talaalo kale in la daaweeyo in macnaha uu xoolihiisa si fiican u xanaaneyo in ay ka fogaadaan ay aadaan dadkan macnaha daawada iyo xanaanada u ogolaaday waayo caafimaadkoodaa ku xiran
taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka usaid saduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobay ee unisef xafiiska gargaarka bini-aadanimada ee beesha yurub ejo wakaalada iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaaynu barnaamijkan kiis xiga aynu ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo